Xariibku waa nolol maalmeed qarsoon, quruxna ku bilaabata balse dhammaadkiisu yahay murugo iyo daal badan oo jirka ah kaasi oo mararka qaar isu beddeli kara geeri ama khatar nafeed. Toddobaadkan, baraha bulshada Soomaalidu ku xiriirto iyo caalamka waxaa buuxdhaafiyay hadal haynta dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku naf waayay saxaraha Liibiya iyo xuduudaha dalal kale. Guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe, Marwo Fartuun Aadan Hafow ayaa dhalinyarada jawhar ugu baaqday inay ka faa'iidaystaan wax soo saarka dalka.
Xaaladda oo ah dhanka horumarka markaan ka fiirino dhalinyarada inay waxbarashada aad iyo aad ay xooga u saarayaan in boqolaal dhalinyaro ay waxbarashada kasoo baxayaan oo heerka waxbarashada aad u sarreeyo. Tan kaleeto xaaladda kaleeto in dhalinyarada ay tahriibayaan oo baryahan dambe waxaad arkeysaa sida dooman inay dhalinyaro la gudoomeen in xaalada ay iska jiraan in saxarihii ay ku dhibaatoonayaan in qaar Liibiya ay ku xiran yihiin. Waxaan is leeyahay aniga horta lambar kow in dhalinyarada gacmaha inay is qabsadaan. Lambar labo in dhalinyarada ay la yimaadeen fikiro horumarineed in ay ka shaqeeyaan waxyaabaha markaas dalkan iyo dadkan Soomaaliyeedba danta u ah. Hadday noqon lahayd dhankii oo maxay ahayd arrimaha bulshada iyo dhankii oo dowladaba in dhalinyarada dhanka dowladda kaliya dhalinyaro shaqo kama wada heli karaan. Laakiin in fursado wax ku ool ah inay la yimaadaan, inay gacmaha is qabsadaan, inay nabadda ka shaqeeyaan, inay horumarka ka shaqeeyaan, inay deegaanka ka shaqeeyaan. So haddii dhalinyarada ay isku xiran tahay waxaan aaminsanahay wax kasta oo dalkan ka jiraba inaan qayb ka noqon karno. Laakiin midnimada iyo wadajirka dhalinyarada Soomaaliyeed kii ku nool raas casyar iyo kii ku nool raas kambooni inay isku xirnaadaan, lagana shaqeeyo horumarka, fursadaha dalka yaalan inaan ka faa'iidaysano dalkeena qani waaye. Dal oo bad iyo maxay ahayd iyo xoolo iyo beero kulansaday oo maxay ahayd webi leh intaasoo aan haysano oo haddana aan ka faa'iidaysanaynin waa dhibaatooyinka ugu badan oo jiro. Laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed dal qani ah aan joognaa dalkeena inaan ka faa'iidaysanaa anigu waan is leeyahay.